waxaan ku qoraa amar aan siinay amar ka soo baxay gudoomiyaha xaafiiskiisa ayaa ku qoraa oon ku amrayno eeadaha amniga
waa gartay
inay amniga labanlaabaan oon ku amrayno degmada in aan lagu qaban shir aynan ogeyn maamulka degmadu
waa gartay
waxaana nagu kalifay amnigeenna amnigeennaa nagu kalifay inaan la soconno meesha uu marayo iyo meesha wax u dhibaysa inaan la soconno
waa gartay marka warqadaas maxaa hadda ku soo beegay iyadoo aan ognahay in khilaaf uu u dhexeeyo madaxda galmudug oo qaarna ay cadaado ku sugan yihiin qaarna dhuusamareeb ay ku sugan yihiin
waxaa ku soo beegay wacyiga jira ood ka hadashay qaybo ka mid ah shirar laga yaabo in ay dadka shacabka kalageliyaan wax lagu qabanayo lagu soo gaartay magaalada in lagu qabanayo aamin darrana ay kalifto taas baa lagu kaliftay in aan la soconno meeshaan meel amnigooda sugan yahay ahayd cadaaba cilikaamalhay ahayd in aan la soconno amnigaas ayaa lagu kalifay
waa tahay marka waxaa jiri kara oo sida qaar ka mida laga soo xigtay madaxda cadaado ku sugan inay qabanayaan doorasho ay sheegeen in madaxweynaha ay ku dooranayaan haddii ay arrintaas dhacdo ma hor istaagaysaan
inagu inagu wax kasta oo dhib u keeni kara galmudug iyo cadaado wax kasta oo dhib u keeni karaan hor ka soo horjeednaa iyadaanaan hor istaagayna ha laakiin madaxdaasi askar iyo ciidan ayaa waardiyenaya meeshooda adinkana askar kalaa wadataan soo halkaas lagama yaabo in isku dhacyo iyo dagaallo ay ka dhacaan
waraaqday ku qorayd wixii bilaaba hawshaa wixii bilaaba inay iyagu damaanad qaadayaan wixii dhaca waraaqday ku qoran marka hadda dagaal cusub iyo xiisad cusub inaad u maryaxeedanaysaan soo guddoomiya uma muuqata arrintan
may qof dagaal rabaay ma yidhaahdo waxaan ilaalinayaa amni amnigaan inagu u doonaynaa hadalkeenna waxaan usoo horu dhacnay inaan amnigeenu qalqaliso gelin dadkeenu qalqaliso gelin deegaankeenu qalqaliso gelin horumarkii aan kusii soconay inaan ku soconno ayaa hadalkeenna usoo horudhac u yahay khilaafkan anagu ma xallin karno wixii siyaasad ku jira iyagaa is-og inagu waxaan nahay deegaanka ilaaliyaha deegaanka unbaynana
ha laakiin soo arrinta uma muuqato inaad dhinac la safantihiin oo dhanka madaxweynaha galmudug oo adiga ku soo magacaabay inaad u xaglinaysaan soo arrinta uma muuqato oo madaxweyne ku-xigeenka iyo xisbigiisana aad ka xaglinaysaan guddoomiye
ama sheegay inuu madaxweynihii galmudug yahay madaxweynaha galmudug wixii uu inagu garab gooniya ma nihin cadaadu hadda qolada kalood leedahay waa mucaarad way joogeen lama dhibaatayn lama caayo lama cadaabo waa loo adeeg waa loo adeegaa waa la waadiyeeyaa dadka reer cadaaday ka mid yihiin wanaagay looga mid yahay ku joogaan wanaag xumaata maya
waa tahay hadda ugu dambayntii arrintu sidee sidee u dhammaan kartaa bay kula muuqataa arrintan haddii sidaan ay kusii socoto oo idinkana amarkan aad tidhaahdeen wax shira laguma qaban karo iyaguna ay shir qabsadaan arrintu sidee ku dhammaan doontaa baad islaadaa guddoomiye
arrinta ilaahay wax ka rajaynaynaa si wanaagsan in ilaahay nagu dhammeeyo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa inagu wanaag doon baane xumaata doon ma yihiin waxa aan ka dignina waxay yihiin oon ka hadalay amniga inaan qalqaliso la gelin waxaa macnole marka sida ay tahay in loo fahmo loona qaato
dadka ku dhaqan degmada cadaado maxaad ugu baaqaysaan guddoomiye waxaan ugu baaqaynaa ilaahay baraarihii bashbash ha gaarsiiyo siday amniga uga shaqayn jireen ha uga shaqeeyeen